bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada sahanka dunida raadiyaha cadaado ayaanu kaga imaanaya mar kale galab wanaagsan waa galabnimo arbaca taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha labaad waa labaatan iyo saddexda bisha kubaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka saacadda waa sagaalkii galabnimo qodobadaad ku dhegaysan doonti barnaamijka sahanka dunida galabtay waxaa ka mid a banaanbaxa ka dhacay magaalada dhuuso mareeb waxaad kaloo ku dhegaysan doontiin kenya oo ku dhawaaqday inay ciidamadeeda ay ka bixi doonaan soomaaliya sababta barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin xildhibaano ka soo joorjeestay magacaabis uu sameeyey madaxweynaha maamulka hiirshabeelle waxaad kaloo ku dhegaysan doontii dacwad loo hoystay dadda ragga la xiriira qaraxyo ka dhacay kenya oo dib loo dhigay iyo maamulka degmada walaweyn oo ka cabanaya afduubka dadweynaha loo geysta halkaasi ku dhaqan waxaad kaloo ku dhegaysan doonteen deganaansho la-aan siyaasadeed oo haatan ka taagan dowla deegaanka soomaalida warbixin gaar ayaanay kaga haynaa waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontiin mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu toogta magaalada muqdisho waxaad kaloo qayb ka ah barnaamijka shacabka magaalada hargeysa oo ra'yigooda ka dhiibtay muddo korinta golaha wakiilada somalilan waxaad kaloo dhegaystayaal ku maqli doontiin howlgallo miina baaris ah oo laga sameeyey gobolka shabeellada dhexe iyo wejiga koowaad ee dib u heshiisiinta deegaanada koonfur galbeed oo lasoo gabagabeeyey faahfaahin gaara ayaanay kaga haynaa waxaad kaloo ku dhegaysan doontiin qodobada soomaalida ka baxsan muwaadin u dhashay dalka maraykanka oo ruushka maxkamad soo taagay iyo maraykanka oo ragga la xiriira daacisha xeray qodobadaas waa qaar ka mid a qodobadaad ku dhegaysan doontii barnaamijka sahanka dunida aniga ayaa inla socodsiin doona soona saara barnaamijka liibaan cabdiciise ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka sahanka dunida
أصمي بالبدلة لو موت كتيري أصر وقرور أرحيد قبتي أرحل يا خريدي لو موت كتيري أصر وقرور أرحيد قبتي أرحل يا خريدي midabkaga shiidke عيدكيلي عاشقا وسهلا مذكاك عيدكيلي عاشقا وسهلا هي ذيك عقتين وعلى ذيك وعلى ذيك منتهي مذبكاك عيدكيلي عاشقا وسهلا مذبكاك عيدكي يا شباب وسهلا هي ذيدي عمتين وعملين وعملين ممتعين
isku soonad wanaagsan dhegaystayaal markaana ku soo dhowaada barnaamijka oo intaasi ka fidsan haddii aana ku bilowno magaalada dhuusamareeb wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan inuu halkaasi ka socda banaanbaxyo looga soo horjeedo kofsi ay sheegeen inuu ka dhacay tuulo hoos tagta degmada gurceel ee gobolka isla galgaluud qaar ka mid a shacabka magaalada dhuusamareeb iyo ardayda wax ka barato iskuullada magaaladaasi ayaa dhigaya banaanbaxyadan waxa ayna dalbadeen in cadaaladda lasoo hortaaga dadkii ka dambeeya falkaasi maamulka degmada guraceel amaha amniga galmudug weli si rasmi ah ugama hadlin kufsigaas sida weyn baraha bulshada loogu faafiyey oo la sheegaya inuu gabar yar ragga tiradooda ay badan yihiin sida hadalka u dhigeen ay ku kufsadeen deegaano hoos tago deegaanka waa degmada gurceel ee isla gobolkan galgaduud weli waxaad la socoteen qaybiha hore ee barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaado waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socoteen sahanka dunida raadiyaha cadaada ayaad naga maqal dhegaysanayseen markaana dowla deegaanka magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalida etoobiya ayaa saa maantay waxaa laga dareemayaa xaalad kacsanaan kadib markii ee isku dhaceen madaxweynaha dowladegaanka iyo madaxa sare ee dalka etoobiya khilaafka ayaa markii hore ka dhex bilowday madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga talada haya ee dowladegaanka ahna axmed shide ahna sidoo kale wasiirka maaliyadda dalka etoobiya waxaana isku qabteen arrimo ku saabsan maamulidda deegaanka golaha wasiirada dowla deegaanka soomaalida etoobiya ayaa lagu wadaa inay maanta ay isku yimaadaan xarunta madaxtooyada iyagoona magaalada jigjiga laga soo sheegayo xaaladda kacsanaan ee siyaasadeed shalay ayay ahayd markii dhowr jeer madaxweynaha dalka dowla deegaanka looga yeeray magaalada ardisoba ee caasimadda dalka etoobiya madaxweyne mustafa ayaa xilka madaxtinimo ee dowla deegaanka waxaa loo doortay labaiyo labaatankii bishii agoosta ee sanadkii tegey laba kun toban iyo sideedda weli waxaad la socoteen qaybii hore barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaado waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socoteen sahanka dunida raadiyaha cadada ayaad naga maqal dhegeysanaysa siddeetan iyo sideed dhibic shan magahertes markaana haddaan hirshabeelle aadno xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa kulamo ay kaga soo horjeedaan wasiir wasiiro u magacaabay madaxweynaha maamulka hirshabeelle ka wada magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle xildhibaanada ayaa ku eedeeyay madaxweyne waare inuu xildhibaanada ka tirsan hirshabeelle uu ugu talagalay wasiiranimo ku taxay isagoona ku badbaadinaya mooshin ay ka keeneen xildhibaanada waa sida hadalka u dhigeen waxa ay sheegeen in madaxweyne waare uu ka baxay ballanqaad uu sameeyey xildhibaanada hirshabeelle oo ahaa inuu qof ka tirsan xildhibaanada uusan ka dhigi doonin wasiir ama wasiir ku-xigeen isku saadhaynta uu sameeyey madaxweyne waare ayaa timid kadib markii maalmihii lasoo dhaafay wara soo baxaya ay sheegayaan in xildhibaanada hirshabeelle ee magaalada jowhar ay ka wadaan mooshin xilka looga qaadayo madaxweynaha hirshabeelle iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle weli waxaad la socoteen qaybihi dhexe ee barnaamijka sahanka dunida ee raadiyaha cadaado waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotay sahanka dunida ee raadiyaha cadaado markaana dalka kenya maxkamad ku taalla magaalada nairobi ayaa waxay dib u dhigtay dacwadda loo haystay shan nin oo ay hay-adaha ammaanka kenya ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen qorshihii ay dagaalamaasha al-shabaab ku weerareen jaamacad ku taalla magaalada gaarisa muddo haatan laga jooga afar sano islamarkaana ay ku dileen dad gaaraya boqol afartan iyo sideed qof oo halkaasi ku geeriyootay garsooraha maxkamadaasi ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay inuu dhegaysiga dacwaddaasi dib loo dhigay ilaa bishan janawari labaatan iyo sagaalkeeda shantan eedaysano waxay horey u beeniyeen inay ku lug lahaayeen weerarkii jaamacadda gaarisa ee lagu qaaday bishii abriil labadeedii sanadkii laba kun toban iyo shantii weli waxaad la socotiin sahanka dunida raadiyaha cadaada ayaad naga maqal dhegaysanaysa hagaag dhegaystayaal warar qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaaye markaana magaalada muqdisho koox baysan ayaa maanta magaalada muqdisho ku dilay nin la sheegay inuu ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya dilka ayaa ka dhacay xaafadda allabaraka oo la sheegay inuu deeganaa marxuumka la dilay oo lagu toogtay oo toogteen kooxo ku hubaysnaa baskoolada oo la sheegay kadib toogasho kabacdi inay ka baxsadeen goobta uu dilka ka dhacay ninka la dila ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdi maxamed cosoble waxauna ka mid ahaa darawallada ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa gaaro goobta uu dilka ka dhacay waxa ayna halkaasi ka bilaabeen baaritaana ay ku soo qabanayaan dadkii ka dambeeyey falkaasi weli waxaad la socoteen sahanka dunida raadiyaha cadaada ayaad naga maqal dhegaysanaysa waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dhambe ee barnaamijka sahanka ayaanu isla soo gaarnay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa lagu qabtay munaasabadda lagu soo xirayay wejiga koowaad ee dib heshiisiinta deegaanada koonfur galbeed tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka oo munaasabadaas ku sugnaa mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya uga mahad celiyey howlaha dib u heshiisiinta ee wado isagoona dardar la dardaarmay shacabka iyo bulshada deegaanada maamulka koonfur galbeed
arinta kale waxaan baax ku diraynaa ee caalamka iyo cid walba oo la shaqayn jirtay koonfur galbeed koonfur galbeed amnigeeda aada ugu wanaagsan yahay koonfur galbeed dib u heshiisiinay bilowday madaxweynaha
waa hagaag dhegaystayaal saahanka dunida raadiyaha cadaada ayaad weli naga maqal dhegaysanaysa waa hagaag dhegaystayaal weli sahanka dunida ayaad dhegaysanaysa qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana magaalada hargeysa haddaanu aadno qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ayaa aragtiyo ka dhiibtay muddo korinta dhowaan la sameeyey wakiilada golaha wakiilada somalilan dadka ayaa qaarkood waxa ay ku ay ku tilmaameen inay tahay dadka hadda xilka haya inay sii fadhi doonaan oo habba dib loo dhigayo muddo kordhintaasi dhowr jeerna ay soo noqnoqotay kordhintaa la sameeyey anigu run ahaantii ma soo dhowaynayo qarankana danu ma aha waxaa jira dad badan oo han leh isla markaana doonaaya inay ka mid noqdaan ama ay xaq bay u leeyihiin inay fadhiistaan muddo shan iyo toban sanaa bay ku dhowdahay dee xaan xaq baanu leeyahay inaan doorasho helo oo nimankan iska fadhiya aan booskooda fadhiisto markaa in la iska kordhiyo waa la kordhiyo la yidhaahdo innagoo eegayna danta dadka markay doorashadu soo dhawaatunbaa la ydhahdaa muddo kordhin baa la samey inta ka horaysa in laga hadlaabaa fiican oo la yidhaahdo maxay waa maxaa inoo xalaysa inu doorasho qabsanno markii soo dhawaatana waxa la odhanayaan maxay suurtagal ma aha inaynu ku qabanno doorasho dee suurtagal maaha inta hore waa in la arkaa oo dadku ka hadlaan waxaan waa wax masiirk masiirkeenni waxaynu wada leenahay markaa waxaan leeyahay dan uma arko in la kordhiyo hal bilna aan laha ka dhiga in lagu daro waxa la nimankan institutionkii qaanuunka sharciga ku tumanaya ee sanad kasta loo kordhinaya ilaa iminkan hortaagan waa carqalad hortaagan dhallinyarada somalilan iyo dadweynaha somalilan
ogaag sahanka dunida qaybihii dambe ayaan isla soo gaarin intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa dhegaystayaal barnaamijkii sahanka dunida aad kala socoteen anigoo maxada ayaa inla socodsiinaya liibaan ayaa farsameynaya tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono sidaas iyo waxaana leeyahay ammaanaal